جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa isniin labiyo labaatanka safar sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyo lagula eegtay duleedka magaalada muqdisho askar ka tirsanaa kufaarta kenya ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weerar qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera ee ku horjira gumaysiga salibiyadda kenya wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay sarkaal toobadkeen ah kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta weerar ayaa lagu qaaday saldhig maamul goboleedka ashaadladirirka ah ee isku magacaabay somalilan uu ku leeyahay degmada baligubadle ee waqooyiga dalka soomaaliya in ka badan toban ruux oo tahriibiyaal itoobiyaan ah ayaa dhintay kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen munaasabad nabadoon lagu caleema saarayay ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gado bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka hiiraan bakool iyo jubbada hoose ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadka islaamiga
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax lagula eegtay duleedka magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku aadan askar ka tirsanaa kufaarta kenya oo bakti iyo dhaawac ku noqday weerar qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera ee ku horjira gumaysiga salibiyadda kenya waxaa inoo faahfaahinaya xaaris cabdulqaadir waxaa faahfaahin laga helayaa howlgal qaraxa oo shalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka tareedisha ee duulaadka magaalada muqdisho kaasoo lagu gubay gaari cabdibilaah oo la socdeen mirishaadka riddada ee loo yaqaan boolis militaro tirada murtadiinta ee qaraxaas lagu dilay waxa ay gaartay ilaa shan askari oo dhimasho ah halka dhaawacna uu gaaray ilaa lix askari dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay mujaahidiintu habeenkii xalay ay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer ee wilaayadaasi sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay qarax la eegteen guri ay malishaadka riddada ka degan yihiin degmada afgooye waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka gudaha gobolka mandheera ee ku hoos jira gumayska saliibiyadda kenya waxaa mujaahidiintu weerar kamina u dhigan kolonyo saliibiyiinta kenya oo ku socdaalayay duleedka deegaanka dhammaas ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera howlgalkaasi waxa ay mujaahidiintu ku dileen laba askari oo kufaarta kenya ah oo goobta kamiinka ay kaga carareen kenyatiga sidoo kale waxaa weerarkaas ku dhaawacmay laba kale oo askar kenyati ah isla gobolka mandheera waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka sheekh barrow ee hoostaga degmada lafey mid ka mid ah gaadiidka askarta kenya ee dhexyaala xerada ayaana halkaas ku gubtay kadib markii uu dagaalku sii adkaaday howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka banaadir shabeellada hoose iyo mandheera ayaa waxa ay imaanayaan xilli ay mujaahidiintu sii kordhiyeen weerarada ay ku naafeenayeen cadowga allah ee isku soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid xaaris wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay sarkaal toobadkeen ah kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed cabdifataax maxamed cali waa sarkaal ka tirsanaa maamulka murtadiinta koonfur galbeed muddo afar sano ah wuxuuna murtadiinta u qaabilsanaa qorista iyo diiwaangelinta dhallinyarada la askareynayay isagoona muddadaasi boqolaal dhallinyaro ah ku biiriyey murtadiinta sida uu warbaahinta islaamiga ah ee andalus u sheegay sarkaalkan ayaa ka howlgali jiray magaalada baydhabo wuxuuna murtadiinta ka qaadan jiray muddadaasi afarta sano ah lacagoo mushaar ah markii allah waafajiyey inuu garaawsado xumaanta iyo gaalnimada uu ku dhacay ayuu la soo xiriir odayaasha dhaqanka wilaayada bakool waxaana isagoo taa'ib ah lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bakool markii towbada loo qabtay ayuu waraysi siiyey warbaahinta islaamiga ah ee andalus anoo magaagay adfataax maxamed cali ah deegaankii garisweynihay wali ku socda nimankii gaaladahay geeka ku socda waana may rooga geeka gariswiine oo boqolkiiba boqol lahay ka dhawaay dhaqati geeka goron qaaday meeleray furong email lindrayna mahayn wala qoraalay walnima saasaata isku qaabilsano logistic iyo wala markaas tarabuugis iya qaabilsanay hada afar sanay ka shaqeeyay walaayo haasku ku guda jaray inti ana ka jarayna walaayo aan ku aragay kolley wal faa'iido laka deerow mahayn dhalinyarada inta badan horta dadka yoosha hadii haysadaan in la raay hara la jeeyay way ku qaaday dibido meelo tababarleen ka qaaday ana markan dhangmaylay bahaya ada dhalinyaradaas ii la aruuriyo amal ii qoraw leeyahay inta badan ku diiday dibaan uun isku jiiday markii wala la qaado ilaan hoob laga qaada lan oomenagadaas askari hoo gorji garabka laangeliyayo shaqeeyo bali markoosay boolal isya markoosayna boolii konton ilaan lan hata akoon walan ka dhiyayan mahayn abaara meelaraaya isku kadaba meeraysaday kolley hoob aqligay baha isiyayna alxamdulilah nebidaa ku kadhaha bahi caafimaada qaba
isaga oo ku faraxsan in ehelkiisa iyo deegaankiisa dib ula midoobo kana soo baxo mugdiga gaalnimada ayuu ka waramay sida quruxda badan ee loo soo dhoweeyey isagoona baaq towbadkeen ah u diray haraadiga murtadiinta geegarsiin roog meel ana ka dhaladay geeg aaday aawka iyo walaaladay roogan ha ka nagadi alxamdulilah waan meeleen intii waqtigay ku dhamanka qaadada fade dibna ning nagan si wanaagsan lahayn ka dhawaay gacmo furan lahay dhawaay wijo furan lahay dhawaay muslimnimo lahay dhawaay may baan ka baaqay dhalinyarada nooday oo kale ah awal barashada intii magaalada aan galaan nimankaas siyaasadiyo iyo dhexgalaayo hor meelaraay saasan ka halaawo niyo ha ku toobasheenano ilaahay dartiisna aan ku nagadan oo dalsho iyo diintiyo walan gobdaano dib han ku nagadan oo lahaka ka dhawaay meeli anakooy alxamdulilah saasan rajeeya insha allah toddobaadkii tagay ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada bokool ay soo bandhigtay labo askari oo towbadkeen ah kuwaas oo ka soo baxay safka cadowga allah mahadsanid cabdi qani weerar ayaa lagu qaaday saldhig maamul goboleedka ay shaadaladirirka ah ee isku magacaabay somalilan uu ku leeyahay degmada beligubadle ee waqooyiga dalka soomaaliya faahfaahinta warbixintan waa kan nuur cali warsame abuushayba macluumo dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar hubaysan oo ka dhacay mid ka mid ah deegaanada gobollada waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka wararka laga helayo degmada boligubadle ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubaysan ay weerar qorshaysan ku qaadeen saldhigga booliiska halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad taabacsan maamulka gaalraaca somaliland maleeshiyaadka deegaanka ee weerarka geystay oo xurguf kala dhexaysay maamulka murtad muuse biixi ayaa la tilmaamay in saldhigga baligubadle ay kasii daayeen tiro maxaabiis ah haddaba maleeshiyaadka ayaa la tilmaamay intaysan weerarin ka hor saldhigga inay isqaybiyeen markay u dhowaadeen saldhigga halkaasoo ay ka bilaabeen rasaasta booliiskuna ay isdifaaceen balse iska hormaad culus ayaa goobta ka dhacay sida uu yidhi taliyaha booliiska baligubadle ilaa iyo iminka lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkaasi balse wuxuu ku soo beegmayaa xilli khilaafaadyo siyaasadeed ay ka dhex jiraan mas-uuliyiinta maamulka murtad muuse bixi uu hogaamiyo wararkii ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya in maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ay aadeen dhanka buuraleyda iyagoo horeyna u kaxaystay maxaabiistii ay ka soo daayeen xabsiga degmada beligubadle
mahadsanid abuushayba in ka badan toban ruux oo tahriibayaal etoobiyaan ah ayaa dhintay kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed ugu yaraan saddex iyo toban qof oo etoobiyan ah ayaa dhintay halka kuwo kaloo intaas ka badanna nolol iyo geeri lagu la'yahay kadib markii biyaha cas ay ku degtay dooni ay la socdeen wararka ka imaanaya waddanka yemen ayaa sheegaya in dooni ay la socdeen dadka kooban shan iyo labaatan qof oo tahriibayaal ah ay ku degtay xeebaha waddankaasi taasoo keentay dhimashada iyo dadka la la'yahay warbaahinta caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah oo soo xiganaya hay-adda waxay ugu yeeraan socdaalka caalamiga u qaabilsan urur gaaleedka qaramada midoobe waxay sheegeen in doonida degtay oo ay la socdeen shan iyo labaatan tahriibayaal ah oo u dhashay etoobiya iyo laba kale oo ka soo jeeda dalka yemen ay ku qalibantay gobolka tacisa wararku waxay intaas ku darayaan in meydadka ilaa kow iyo toban xubnood oo rag ah iyo laba dumar ah laga soo saaray biyaha isku xir gacanka cadmeed iyo badda casa halka afar iyo toban kale oo ay ku jiraan labada ka soo jeeda yemenna la la'yahay wakaaladda wararka ee associated baress waxay sheegtay in tahriibayaasha ka soo jeeday etoobiya ee dowladu la degtay ay ka soo ambabaxeen waddanka jabuuti mana ahan markii ugu horreysay oo dhacdo tan la mid ah laga soo tabiyo xeebaha dalka yemen dhowr jeer ay sidaan oo kale dad ka soo jeeday etoobiya dooni kula degtay xeebaha waddankaasi halkaas oo ay ku dhinteen tobanaan qof halka kuwo kalena lagu waayey mahadsanid marwan munaasabad nabadoon lagu caleema saarayay ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gado cazaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gedo iyo jafada reer jibriil oo ka tirsan beesha reer yuusuf oo nabadoon cusub ku dooranaysay laguna qaatay dowlo socotay muddo toddoba maalin ah ayaa ka dhacday degmada ceelcadde waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo ugaasyo nabadoono iyadoona halkaasi laga akhriyey bayaankii kasoo baxay beesha jifada waxay bogaadinaysaa sida habsamida leh oo ay mujaahidiinta uga hortageen xamla dagaalkii cadowga deegaanka shan jifada waxay caddaynaysaa garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika iyo mujaahidiinta insha allah lix jifada waxay ka soo horjeedaa guluf shareeca la dirirka uu horboodayo xasan gurguurti toddobo jifada waxay baraa'ad taam ah ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta sideed jifada waxay ka soo horjeedaa heshiisyada iibinta dhulka iyo badda oo ay wadaan maamulada cadowga uu ka dhisay soomaaliya sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimudiinka soomaaliyeed mujtamaca uu xukumayana walaalka waxaan leeyahay ha loo dhega nuglaado maxaa yeeley haddaan liisu dhimrinin oo aan maaragtay maxaan ku raha liisu jilcin oo aan liis dhegaysan oon daca iyo maaragtay maxaan ku raha ismaqal la helin waxba ma hagaagaan waxna ma toosaan dadka marka uu raciyadiisa ahna waxaan leeyahay walaalkaasi intuu ilaahay daacadiisa ku taagan yahay adinkana maqla oo adeeca oo u dhega nuglaada baan leeyahay nabadoon maxamed cali dhuumaal oo ah nabadoonkii hore ee jifada ayaa isagana ka hadlay madasha munaasabadda anuu nabadoonka reer jibriil hore u ahaa oo wax badanna soo waday maadaama loo arkay inaan hadda eh, iska waayeelay xilka isaga ahaa waxaa loo doortay aniga kalsooni aan ku wareejiyey xasan cabdi samow inuu beesha reer jibriil hogaamiya kitaabka shareecada islaamkana uu ku hogaamiya bay beesha reer jibriil u dooratay xilkaas inuu qaada waa loo doortay isagana waa ogolaaday sidoo kale waxaa isagana kulanka ka hadlay nabadoonka cusub ee jifada reer jibriil isagoona ballanqaaday inuu beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka beesha waxay ballan qaaday in arrintaas ay u hoggaansamayso dardaarankii walaayada iyo odayaasha dhaqanka ee ay ugula dardaarmeen oo ah in dadka lagu hogaamiyo shareecada islaamka ee loona cadli sameeyo Ee, arrintaas aniga horta waa qaatay reer jibriil oo ma qaadateen waa mahadsantihiin jasaakum allahu khayr ugu dambeyntii nabadoon cali macalin aadan oo ah nabadoonka beesha reer yuusuf ayaa munaasabadda ka jeediyey dardaaranno kala duwan anoo afkii beesha yuusuf horwax ku hadlahayo waxaan soo dhoweynayaa nabadoonka beeshaas ay soo dooratay waana aqbalay waana la qaatay waxaan leeyahay in laga run sheego bayaankaas waa bayaan sidii aad u qorteen inaad u qaadataan una firsaan la doonahayo wey waxaan ku dardaarmayaa waa inaan dadka iyo dalka iyo diinta inaan u shaqayno wey dalka idinkaa leh yaad ku hadlaynaysaan jihaadka ka socda bariga afrika inaan gacan siino kulankan ayaa qeybka kulamada gargaarka ee wilaayada islaamiga gedo ay la yeelanayso beelaha muslimiinta ee dega wilaayada iyadoona ay ku tartamayaan garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid casaam bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka hiiraan bakool iyo jubbada hoose ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaas aan ku horumarna wilaayada hiiraan waxaa warbixintan inoo hayo yaasir maxamed iyadoo maanta oo isniin ah ay tahay maalintii labayo tobanaad ee si xiriir ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii hiiraan kaga socoto xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxay lajnada wilaayada u xil saartay xamlada markaan gaareen deegaanka buuq goosaar oo ka mid ah deegaanada dhaca galbeedka wilaayada hiiraan lajnada ayaa kulan muhiim ah la qaatay macallimiinta iyo waalidiinta deegaanka buuq goosaar iyagoona kala hadlay dhaqangelinta xamlada iyo qodobada iyaga sida gaarka u quseeya macallimiinta iyo waalidiinta deegaanka buqgosaar oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay in xamlada ay ku soo aaday xilli ay si weyn ugu baahi qabeen ayna dhaqan gelinayaan qodobada sida gaarka ah iyaga u quseeya anigoo macalimiinta ah iyo waalidiintii anoo yeerti anoo yeeri walaayada boqol saar baana soo ajimay walaayada waxaa ka hadleen xamlada oo ah irsaad ulumma ilaa sabiil rasaad waalidiintii iyo macalimiinta suurhayaan ina ardayda aaladda wax lagu fiirsado laga qaado in nadaafada la ilaaliyo oo kamid ah nadaafada buwaagta sida quraanka sida oo lagu qoraal iska tuura iyo kitaabaha diyaaniya waxaas ina ardada waaweyn oo duniyiska qaangaarka asharaad lagu ilaaliyo sii qaadin khayr laas iyo aada umaasanta walaayada aa waa dhaqangelina haa waan dhaqangelinay meesha culamada ay kuu sheegaysaan joognaa buuq goosaar ma garat bergana walaayada noo yeertay annagana waa qaada waa qaadanay waa yeelihii ardayga dhaliyaan naqnay daqameedihii magaalada ahaa naqnay waana qaadanimo garat iyo macalimiinta iyo ayaga sidii oo loogu warqabi lahay wixii hadaan arka sanaada si looga hagaajin lahay nadaafadooda sidii looga hagaajin lahay qalabqaadkooda sidii looga hagaajin lahay sidii xumaanta looga reebi lahay sidii haddaad telefonyaha looga qaadi lahay wax badan ay ay haddaadka ay noo sheegeen qaar ilaas waa qaadanay maahe hadda hadda inta ka bilowdina nagu jirta deegaanka aan jeedin waxaa waaye boqosaar waaye waxaan ka tirsanahay hiiraan walaayada waa noo yeertay dacwo ah waxay noogu yeertay xamladaas waxaa ka mid ah macalimiinta iyo ciyaalka dugsiga xiriirka ka dhexeeya in la wanaajiyo sida ilmaha lebiska tarbiyada salaada casirka iyo duhurka salaada duhurka ah sida looga tarbiyay wixii xumaan u keenaya ama dharka insha allahu haddii ilaahay idmo sida baashaqe waayo marka horeba waan dhaqan gelinayna haddana waan dhaqan gelinayna marka horeba waa ku taagnaynay dugsiga annaga aan abuuranay insha allahu ilaahay waanu garab gelaya tan iyo markii waaliga wilaayada hiiraan sheekh guleed abunabhaan uu ku dhawaaqay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas ka socda nadwaad diini ah dacwatu shaaric iyo kulamana la yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo qeyb ka wada ah xamlada dacwiga ah mahadsaned yaasir dhanka bakoolna waxaa warbixin xamlada ku aadan inoo haya mar kale cabdiqani maxamed xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo weli si habsami leh uga soconaya deegaanada iyo degmooyinka wilaayada bakool ayaa markan kusii siqaysa deegaanada miyiga ah waxaana dhowaan maamulka degmada tiiglow iyo odayaasha dhaqanka ay gaareen deegaanada madda iyo dhanaabo ee hoostaga degmada tiiglow qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka faa'iideystay muxaadaraadka kala duwan ee ay jeedinayeen culimada waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradka deegaanadaasi oo ka waramaya dacwadii lasoo gaarsiiyey mayba rogne deegaanka la raw dhanaawa mayba ninkooyana dadka tirsan walaayada islaamka ya ninkooyan insha allahu tacaala ninsheeneen hadiid oo eedan qiimo badan hadiidaas oo ah diinka ilaahay subxaanahu watacaala oo liis faro munkaraadkana laisku reebo macruufkana liis far culmadii oo mayba ninkooyana geeka wadeen dacwadii oo la eraay ciwaanji ahaay irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad jazaahum allahu khayra aljazaa baa lena dadka maybwa maybal ha kulmiyay dhibo shoshalduun hoo ganacsato haada fadeen hoo maybwa sharqaanley haada fadeen hoo tamajaro haada fadeen hoo mootoley haada fadeen hoo baaburey haada fadeen magil ibalaan waalidiintii macalimiintii iskoolaadka macalimiintii dugsiyaalka qur-aanka kariimka eh intaasaba laha jamci mawaadic cidi laku lahadalay mayba haayana iyo maxaadarooyinka linjeedi alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar mayba kale kumid haayay maxaadarooyinka lijeedi almacaasi wa cuquubatuhaa iyo kumid hayti oo maybwa dadka muslimiinta ay eedan ku faa'iideen mayba kale kumid haayay asamu wa daaca liwulaati lumuur oo iyana maybwa diinka islaamka makaanad eedan wiinka le mahad dhammaantee maylaha allah subxaanahu watacaala mahad balaaw iyo dhammaad banlahan sugnaati aragday walaalod haniin abaabuley oo aragday haniin sheeni dacwadaas haniin haniin jeedi unuuna qaadani bulshada oo dhammaanteena ku qeybgali maasha allah maylanaha inayana haniinkana nagoo safay la aragday ninka dhiida markasta may an do-aayane olmaadi waktida waktijii hagelidey wakti badan hakabiidi an do-aayan ilaahayoon ajarjo ankaka miisaanjo aakhir ankakaba sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay ayaa dhankooda ka warbixiyey waxyaabihii la faray iyo kuwa looga digay iyagoona sheegay inay fulinayaan awaamirtii la siiyey annagoo ka noolo tuulida madda uu kumayahana deereena niman wilaayada islaamka oo ku socda oo eednay wacdiyeen wacdo oo noocyaasha kala duwananay wacdiyeen sidii oo macruufka ninay isfaraa munkarka ninay iskureebow ninay wacdi may kaleba ninay wacdi ay yihiin sida isdhexgalka oo haddana balaanta iyo magalka ini oo haddana isdhexgalsha oo haddana la reeb oo kale ninay wacdi muqaadiraatl maskuraadka oo haddana dhalinyarta isticmaalayaan ini haddana oo laisku mamnuuco ninay wacdi tarbiyada awlaada oo kale haddana ninay wacdi ununa maylana samaa wadaaca dadkii warkaas qaaday ka dhaqami ilaahinay walaalana magaca mada reer isaaq idan maxamed oo ka nool tuulada dhanaawo aan oo afka mawtuleyta ka hadalaw geek wadaadinin kooy doorinin qaboway tuulada dhanaawo way ban noo kala hadalay mootooyinka lamlugaadleyta intilinka qaado korn balaac tan kale may walan loola dardaarmi kumid ayin headphoneka baxalkan oo mootooyinka magiilooda dhagaa la geliyaa iyana nin mamnuuc eta iyanoo la hadalayan wadaadada inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaa ka socda kulamada wacyigelinta iyo nadawaadka qeybta ka ah xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad kuwaas oo ay ka faa'iidaysanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo si dardar leh xamlada kaga socoto waxaa inoo faahfaahinaya bashiir muxiidiin abu ayman dabayaaqadii bishii hore ee muxaram maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada kaga dhawaaqay xamladan dacwiga ah ee camimtay guud ahaan wilaayaadka taas oo wacyigelin soo gudbinta towjiihaad baraarujin iyo sidoo kale baaqyo rabbaani ah oo ay mujaahidiintu u jeediyeen bulshada ku hoos nool maamulada wilaayaadka waxaan rabaa in aan halkan ka caddeeyo walaayada islaamiga ee jumada hoose xamle magaceedan la yidhaahdo irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedan uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi degmooyinka jamaame kamsuuma xagar badhaadhe iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan duulaadyada magaalooyinka kismaayo dhoobley iyo afmadow waxaa si isku mid ah ugu wada faa'idaystay fursadan tacliimiga ah iyo towjiihaadka dacwiga ah ay bixinayeen wufuuddii ka socday wilaayada islaamiga ee jubbada hoose markan maamulada degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa xamladan kusii baahiyey miyiga deegaanada xeebaha iyo tuulooyinka sida deegaanada turdho iyo buulabanaan oo sagajamaame tuulooyinka mugaambow makalangow shangolo mafuula iyo burgaan oo hoos yimaada kamsuuma iyo sidoo kale deegaanada dalaayad wadajir koromo oo hoostaga degmada badhaadhe iyo deegaanka aadey oo hoostaga degmada xagar haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka tuulooyinkaas ee ka faa'iidaysta xamladan wacyigelinta biishirka kala fow oo gabar iyo wiil waxba naga maqneenan ay walaayada aynoo timiday waa ku faraxsannahay waxa aynoo keentay oo walaayada ay wadan raallaa ka nahay waana raacsannahay wax aan khalaafsanno ma jiro seen bere inaynoo timaado oo isaa aynuu guwaabiso qalbagaaniga waa jecelyaa walaayada is ilaahay korka dhigo cadaawada ilaahay asreebo gaalada asqabto maanta dugsiga macal xasan ayaa jooga heerada oo dalbeli macal xasan dugsigiisa loo yaqaan maanta waxaan na soo boqotay walaayada jamaama si fiican loo qaatay si fiican ay usoo dhaweeyeen reer baadiyo markaas dalbeli oo dugsiga macal xasan oo oo degan tuulada shongol mafuula degmada kamsuuma emaynus deerti irshaadul umma ilaa sabiili rishaad ayniinsheeni waaligayno degmada kamsuuma waxii oo xaaraam iyo waxas ee laniinsheegi dhaafno kaciritar asalaake chisola arsalake chilemerwa mbwani karamadol ilemerwa mobile screen ulemerwa e, mabati ano yakuandikwe wandikwe lofu lofu iyo wandikwe mfuna hila soo iyo kang walemerwa chitogola halusevinono chigwirana mbwani degma kamsuma bulshada intii allah fadligii ka faa'iidaysta xamlada wacyigelinta gaar ahaan intii fursadda ii saamaxday inaan la kulmo ayaa iiga sheekeeyey baahida guud ee ku aadan in la helo towjiihaad la mid ah kulamadii ka qabsoomay wilaayada nadawaadkii lahaa funuunta kala duwan iyo mawaadiicda kulamada lagu kala mirayay xalaasha iyo xaaraanta ama dhanka kale xumaanta iyo wanaagga lagu kala saarayay waxay guud ahaan qeybaha bulshada ay wejiyo dhalaalaya ku qaabileen sidoo kalena quluub qanaaco ka muuqata ku qaateen awaamiirta iyo nawaahidda ay mujaahidiinta kala soo baxeen shareecada islaamka ee ay dadweynaha gaarsiinayeen wixii ay socotaba waxaa la soo gaaray gebagabadii xamladan oo ay wilaayada gaarsiisay degmooyinka iyo deegaanada jubbada hoose kuwaasoo si weyn looga waraabiyey manaabicda cilmiga iyo biyaha saafiga ah ee iimaanka ka soo burqanayay dhanka kelimaadkii ay culimmada jeedinayeen muddadii ay xamladu socotay aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu